madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida itoobiya mudane ibraahim cismaan faarax ayaa hargab ka jaray dhismaha wadada xiriirisa degmooyinka cobale iyo bilcil buur oo dhererkeedu ay gaareyso afartan kilomitir iyo mashruuca biyogelinta bilcil buur munaasabada xariga looga jirayay mashaariicdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro odayaal haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida mudane ibraahim cusmaan faarax ayaa sheegay in mashaariicdan ay ka mid yihiin mashaariicaha loogu talagalay in lagu horumariyo bulshada farxad weyn bay ii tahay run ahaan inaan maanta idinla joogo oon qeyb ka noqdo farxadiinan lagu mashaariicda lagu dahfurayo ama laga xarig jarayo wadada iyo sidoo kale biyogelinta muhiimka u ah degmadan deegaan ahaan hadda iminka wadadaanu aanaan ku joogno run ahaan waa waddo baahida dhabta ee bulshadeenu ay tabanayaan wax badan ka bedelayo isbeddela ka hor waad ogeydeen mashaariicdan hadda iminkaanu xarig ka jarnay ma qabsoomeen baahiyada kale si dhaba xukuumad ka go-an tahay oo bulshada maaragtay dareenkeyga si dhow la socotana mayna jirin marka saa darteed baahiyada ka jirta si dhaba run ahaan looma kurgelaynin layskumana dayaynin in wax laga qabto hadda ilaahay mahadii waad arkaysaan xukuumad bulshadooda u dhow xisbi bulshada si dhow la shaqeeya oo waxyaabaha ay tabanayso bulshadu si dhow uga jawaaba ayaa ka jira oo ka taliya oo weliba xukuumadda hadda iminka majaraha u haya markaasaa darteed farxad weyn bay ii tahay run ahaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb gashay xarig jarka wadadan iyo biyogelintan ayaa bogaadiyey
meeshan mandooyoley baa la odhan jiray dhagax buur baa biyaa noogu xigtay dhagax buur yaa wax biyaa noogu xigtay waxay ahayd meeshani oomanay ahayd maxay ahayday waxaanu ka yaabayna ina dadka qaarkii wakhtiyaalaha qaarkood ina naftu ka baxdo hadduu ruux naga dhinto inaan la maydhin bay suuragal ahaan jirtay biyo macnaha booydi noo keenta mooye faa'iidada ay noo leedahay meesha biyaha ay noo tartay ilaahay umaan ku mahadinaynaa ilaahay wax lagu mahadiyo weeyaan dhanka biyaha hadda maanta ilaahay mahadi baan taaganahay aad iyo aad boqolkiiba boqol heer saraan maraynaa biyihii waan ka xaqabelay jidkii si wanaagsan buu noo anfacay si wanaagsan baa dowladda imanka aan ugu mahad celinaynaa iyo intii deeqda bixisayba labada mashruuc ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona in ka badan toddoba iyo toban kun iyo lix boqol oo qof iyo weliba boqol toddobaatan iyo toddoba kun boqol soddon iyo toddoba neef oo xoolo ah kuwaasi oo ku nool degmooyinka cabale iyo bilicbuur